asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ahaantiinba kusoo dhowaada madasha furan dhegeystayaal madasha furan ee gobolka b c waxaad kala socotaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo weliba baraheena bulshada waa sabti toddobadii fiidnimo toddobaad walba wakhtigan oo kale ayaanu hawada ku kulannaa madasha furan waxaad dhegeystayaal ka dhegeysan kartaan sagaashan dhibic hal f m c j s s f c a iyo baraheena bulshada toddobada ilaa iyo sideeda fiidnimo waxaa kale oo aad haddii eebaha awoodda la yidhahdo dhegeysan doontaan barnaamijyadeena toddobaadkan oo aan idinkugu talagalnay barnaamijyadan oo ka badan kuwii aad toddobaadyadii lasoo dhaafay nagala socotaan waxaad dhegeysan doontaan dhowaan halka aad madasha furan ka dhegeysanaysaan waa buurta bernaby oo aad kala socotaan barnaamijkeena barnaamijka anigoo jaamac farsla ayaa idiin xiriirinayo waxaa sidoo kale igala qeybgalayo xasan carab ayaan maxamed iyo axmed baashe barnaamijyada aad ku maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaa ka mid ah barnaamijkii diiniga miidda suugaanta afka hooyo udub dhaxaad iyo sooyaal haddii eebaha awoodda la yidhahdo oo aan ka gaarnana waxaanu ku dari doonaa jaldi waxaad dhegaysan kartaan toddobada ilaa iyo siddeedda marka ugu horeyso waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni diiniga barnaamijka diiniga dhegeystayaal waxa uu qeyb ka yahay intii aad dhegeysateen toddobaadkeenii hore waa doorka masaajidda iyo sheekh cabdi xirsi qeybtii hore ee toddobaadka hore waxaa inoogu xigi doonto qeybtan haddii eebaha awoodda la yidhaahdana toddobaadka dambe ayaad waxaad dhegeysan doontaan qeybta ugu dambeyso
zako waad la ururiyaa jiro oo zakaatulfitr la yiraahdo dadka masaakiinta ah dad la yaqaano oo aan garanayno caa-ilahaada oo magaalada degan baanu u qaybinaa wixii lasoo ururiyo oo aan meesha ka helno masaajidka arrintaa u qabto oo ay dhici karto laba bilood ama mararka qaarkood inay ku moodaan oo ay gaajada kaga baxaan iyo fakriga wuxuu qabtaa masaajidku munaasabaadkii sanawiga ahaa oo ciidihii iyo ayuu dadka u qabtaa oo iyagana halkaasna ugu bixiyaa masaajidku wuxuu kaloo sameeyaa documenti tiro badan buu u qoraa dadka oo ama immigration hadduu u socdo ama qof tacsii gashay oo u baahan shaqadiisi inuu warqad geeyo aanu ku cadaynayno inay dhef ay gashay qofkan dhimasho oo u baahan yahay saddex beriyo uu magaranaysaa uu tiiraanyoodo gurigiisa joogo hadday noqoto qof meeshii shaqada ama camalka uu ka shaqeynayay ay ku adkaatay salaadihii inuu ku tukado in warqada loo qoro hadday noqoto maxkamad qof ay ku socoto oo si uun dacwo loogu loogu haysto aan warqada u qorno hadday noqoto references marka ayaa ku yaqaan in loo qoro mararka qaarkood dad baa dambiye yaryar iyo waxgala waxaa lagu xukumaa inay volunteering sameeyaan community services masaajidkay yimaadaan masaajidkay ku gutaan servicekii looga baahnaa saacadihii innaga u qorno waxaan kaloo sameynaa samarada ama xilliga xagaaga masaajidada waxay dowladdu u ogoshahay inay ablaay gareeyaan lacago fan ah oo loogu talagalay ardayda youthka ah oo jaamacadaha dhigta inay masaajidka ka shaqeeyaan markaa mushahar dowladdu siiso marka sanadkii dhawaa kii ka horreeyay hadda twenty seven twenty eighteen baanaan samey waa mashquulnay twenty seventeen shan qof baa mushahar ka qaadanaysa masaajidka oo full time ka shaqeynaya sagaal week oo samar ah waa inuu arday yahay jaamacadda dhigta higher educationka ku jira markaasna enrolled ah waxay ka mid tahay waxyaabaha masaajidadu ay u sameeyaan shacabka ama ay boosishinka ugu jiraan almuhim masaajidku makaano qofka gurigiisa uga muhiimsan buu ugu jiraa mujtamaca muslimka ah khaasatan marka la joogo dalkan qarbiga masaajidku ka mu'asasa waa la qadariyaa dowladda waxay u ogoshahay canshuur dhaaf lacagta sadaqada aad ku bixisid waxaad helaysaa canshuur dhaaf baa ku helaysaa masaajidadu waa meel dowladda iyo maamulka iyo dadka meesha ka jira agtooda qadarin ka mudan dadka muslimiinta ahayna waa meel ay aada u qadariyaan oo arkaysaa say u karaamaysan ay u ilacshanayaan waa meesha keliya oo aan qabiil ka jirin iyo waddan iyo kalar iyo waad arkaysaa dadka masaajidka hadda ka shaqeynaya nooc kasta oo oo jinsiyad ah bay leeyihiin hal meel ay isugu imaanayaan ilaah keliya ay leeyihiin kelmad keliya ay leeyihiin meeshaasaa midaysa halkaas isugu imaanayaan kuna wada cibaadaysanaya marka intaasa ku joojimayaa haddii aad bisha ramadaanna waa bil barakaysan inuu ilaahay dambi dhaaf ina siiyo subxaanahu watacaala waxay ku xiran tahay in cibaadaysano saddex arrimood oo bonus ah oo oo lagu sheegay ma ilaawi karno nabigu sal lla ly slam wuxuu yihi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadam min qofkii bisha soom sooma isagoo rumaysan inay waajib ku tahay iyo inuu ilaahay ugu dhowaanayo ajarna ku raadinaya dembigiisa waa la dhaafaa hore oo dhan wuxuu kaloo yihi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadam min habeenkii qofkii salaatuleyl tukada iimaanan waxtisaaban isagoo rumaysan ajar dalabna u tukanaya dembigiisa hore o dhan waa la dhaafaa waa salaatuleylka aan waajibka ahayn oo faradka ahayn habeenka ramadaanka wuxuu kaloo yihi man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadam min habeenkaa laylatulqadarka oo inta badan tobanka maalmoodoo dambe ku tobanka habeenoo dambe ku jira habeenka laylatulqadri khayru min alfi shahrin oo ilahay leeyahy kun bilood buu ka khayr badan yahay habeenkaa qofkii tukada oo salaatuleyl tukada walow ragcateyn oo ragca ilaahay dembigiisa waa dhaafa hore oo dhan marka waa bisha uu yihi nabigu sal lla ly slam intuu nambarka fuulay saddex jeer aamiin aamiin aamiin ee la weydiiyey uu yihi jibriil baa wuxuu igu yihi raqma anfu man sankiisa boor ha galo naartana ha galo hana ku fogaado saddex arrimood qof inta helay jannada geli waayo ama loo dambi dhaafi waayo qofka koowaad wuxuu ahaa qof labadiisa waalid ku agaboobeen oo jannada geli waayey inuu naarta ilaahay ku fogeeyo aamiin dhe aamiin baan niri nabiga sal lla ly slam wuxuu yihi man dukirta macahu walam yusalli calayka qofkii agtiisa lagugu xuso oo kugu salliyi waaya isagana in naarta alla ku fogeeyo aamiin dhe aamiin buu yihi qofka saddexaad wuxuu yihi man dakhala caleyhi ramadaan falam yuqfar la qof ramadaan uu soo galay oo aan loo dambi dhaafin isagana inuu ilaahay naarta ku foge waa qof aan rajo lahayn marka waa bil karaamaysan nabigu sal lla slam xadis kale wuxuu ku yihi alsalawaat alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaan ila ramadaan mukafiraatu lima beynahum dembiyadaan lagu dhaafaa laba salaadood dhexdood laba jimco dhexdood iyo laba ramadaan dhexdood waa la dhaafaa wixii jimcadan ramadaankan ilaa ramadaankii hore wixii dhacay ramadaanka lagu dhaafay waxaa muhiima marka in la sheego sidii maanta aan khudbada ku sheegnay qofku waa inuu soomkiisa uusan ka soomin cuntada keliya iyo cabidda iyo shahwada ee waa inuu ka soomaa macaasida oo dhan cuntadiisa xalaasha ahayd oo oo awalba u banaanayd oo tayibaadka ahayd buu ka soomay marka inuu xaaraanta ka soomo min baabi awla nabigu sal ly slam xadiidkii aanu sheegnay maanta khudbada ku sheegnay wuxuu yihi man lam yadaca qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaajatu min an yadaca طacamahu wa sharaab inuusan qofku iska dayn qawlu zuur beenta iyo iyo namiimada iyo isku dirka iyo shahaadatu zuurka iyo xanta iyo cayda iyo waxyaabaha lamidka oo rafadka la yihahdo hadduusa iska dayn ilaahay danka male inuu cuntada iyo cabidda iska daayo saas oo kale marka waxaa la rabaa in laga soomo jawaarixda iyo baatinka iyo daahirka labadaba in laga soomo oo carab ku soomo oo xumaanta ka soomo oo cayda ka soomo oo maagista ka soomo oo cadaadiska iyo dadka in maaragtay bahdelada ka soomo oo beenta ka soomo xanta ka soomo saasaa arka markuu qofku intaas sameeyo wuxuu yiri nabigu sal ly sl slam junna junna uu yahay difaac muxuu junno uga yahay
ajri xasanaad allah ka siiyo sheekh cabdi xirsi iyo barnaamijka doorka masaajidda qorbaha haddii eebaha awoodda la yidhaahdo toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan qaybta kale halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa madasha furan b c oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo baraheena bulshada dhammaan sida tiktoka facebooka youtube-ka iyo instagram instagram-ka intaba waxaa barnaamijka idin dadihinaya anigoo jamac farasla waxaa kale oo igala qeybgalaya xasan carab axmed baashe iyo ayaan maxamed barnaamijyada haddii eebaha awoodda la yidhahdo aad maqli doontaan waxaa ka mid ah afka hooyo udub dhexaad sooyaal iyo jaldi marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodob ogeysiis ah
ogeysiis muxaadarada iimaan center qoyska muxaadaro ka dhici doontaa eh, masjidka qoyska masjid islaam center eh, suuri eh, muxaadarada oo khuseysa qoyska muslimka ah ee qurbaha saacaddu markay tahay lixda ilaa sideed iyo barhka fiidnimo barnaamijkaasi halkaasuu ka baxayaa waxaa kaloo jira ogeysiiska ah, barnaamijkii xorriyadda soomaaliya iyo canada cimilada darteed ayaa dib loogu dhigay barnaamijka wuxuuna bixi doonaa haddii allah awoodula ogolaado julay bishan aynu ku jirno bisha iman doonta julay shanteeda maalinka axadda wuxuuna ka dhacayaa madasha ama meesha layidhaha beer creek bark ee suuri ogeysiga saddexaad wuxuu noqonayaa aqoonta dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed qaybtii labaad dhalinyarada loogu qabtay masjid al iimaan center somaali sagaal iyo labaatanka ogost ayay qaybtii labaad noqon doontaa wabilaahi towfiiq aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan carab ogeysiisyadaa la socda haddii eebaha awoodda la yihahdo dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan madasha furan b c waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii miidda suugaanta axmed faarax cali idaajaa ayaa inoola diyaara ee dhegeysi habboon
toddobaadadii ugu dambeeyey barnaamijyadii halkan ka baxay sidaad ku maqasheen dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu daraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka eebbe garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagar bixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah islamarkaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye baldhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad waxaa ka soo baxay wadaad quraan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macallin la isaga sheegay macallin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabba waliba wuxuu ku taami jiray wadaadkaa inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano kontonaad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood lixdan halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen wadaadkaas oo la odhan jiray macallin axmed maxamed aw ibraahim ow sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadka degaankaana ka tirsanaa waxaa ninka la socday wiil markaa toban tirsaday oo uu keligii wiilal ka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa laba gashaantimoodoo ciddii aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanayd oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wadahadal aan sidaa u dheerayn kadib odaygii wiilka dhalay iyo macallin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macallinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaalguud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay nin xeelala-aan ku raagay buu ahaaye aad buu macallinkiina heshiiskaa ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alifwaxmala looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba maseedigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma oggolaado halka wiilasha kale ay maalintii hal cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miidhan buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan laba tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba dharartii qur-aanka loo bilaabay kolkay laba sane ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo laba-iyo tobankii gu ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballantaa ahayde goor subaxa ayuu macallin axmed kabihiisii iladay wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegey odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaas baa odagii cabbaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxaa alla ka keenay wadaadow runi rag kama naxiso waa tii lagu maahmaahay tukarana waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna waysgadiyaaye ballanteennii sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geela ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad qur-aanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska iloow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay macallinkii dhegihiisii ayuu rumaysan waayey allow riga iiga dhig ayuu hoos ugu ducaystay warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhowr jeer ku yidhi ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay showgeel fara badan bay odaga u ballanqaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen barqay ahayde qorraxdiiba u muuqan weyday isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay isagana tegey golihii uu odayga la fadhiyey dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day hubkusa waa kala kaane isaga kiisu warmo iyo farda ma ahayn kiisu wuxuu ahaa qur-aan asma iyo asraare allayleh iyaga ha ku aarsabo oo suuraduhu kala astaan lehe reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano markaana ha warjeefto odayga ha wareento wiilka ha curdan dhaliso hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen boqol iyo afar iyo toban jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu hameenkii dambe reerkii ku halgaaday tix gabay ahna kula ballamay wuxuu yidhi rag hadduu irdhooboo qalbigu aamin kala waayo ninba awlaxiisuu dagaal kula ordaayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan rijiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaay markaa layma odhan doono ugii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconayaa dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibix siiyey wuxuu ku leeyahay macallin axmedow gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayey saaka ayaa arrintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo wadaadkii baa markaa haddiiba go'aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgafsiiyo inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taag nin garanayay iyo ninaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagtaa gadaafaha qabtiyo culimo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tira ku gowsiiyey guduudkeeda unbay arkiya kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaya dhaxal laguu gooye gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu celi gaani iyo irmaan guuna iyo goodar iyo qaarmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foobsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay ganniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedkiiyo xiniiyaha jidhka oo guranna laalaadi mar qurax ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geed wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxiirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegaba afar geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambena waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba
aad buu u mahadsan yahay axmed faarax ali daaja waa barnaamijkii midda sugaanta halka aad naga dhagaysanaysaan waa madasha furan bernabi b c british columbia waxaa inagu soo maqan hobol layskuma jiraan hobollada fanaankii weynaa caanka ahaa misigistihii kabanka aan cidi ku caaribsan jirin cumar dhuulacari heestii haatuf dhegeysi wacan
haddii mar hore hodanaanu diray waxaleelay mooye weli sooma hoyanine haddii mar hore hodanaanu diray waxaleelay mooye weli sooma hoyanine caddiga habboono hoos waxoogu sheegay caddiga habboono hoos waxoogu sheegay hadalkayga gaadhsiiye caddiga habboono hoos waxoogu sheegay caddiga habboono hoos waxoogu sheegay hadalkayga gaadhsiiye hatufyo balhaado hawada uduulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sida hilaaco waa quraysha weeno waa sida hilaaco waa quraysha weeno waa tiima haldhaale mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda miste way dhahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydii u hawdhee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanaysee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanaysee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sidaa hilaaco waa quraysha weeno waa sidaa hilaaco waa quraysha weeno waa tiimaa haldhaale mahadhaa mahoyda mahadhaa mahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaa
hurdo seexan waayey haatuf waa cumar dhuulla cali naxariistii janno allaha ka waraabiyo halkaad naga dhegaysanaysaan waa madasha furan haddana waxaan u sii gudbaynaa barnaamijyadeennii aan ugu talagallay maanta oo sabti ah waxaan hadda u gudbaynaa barnaamijka la magac baxay udubdhaxaad oo ah barnaamijyada ku soo kordhay madasha furan waxaana inoo soo jeedin doontaa ayaan maxamed dhegeysi wacan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal dhammaantiin kusoo dhowaada udubdhexaad udubdhexaad waa barnaamij ka mid ah kuwa aad toddobaad walba kala socon doontaan madasha furan gaar ahaan idaacadaha s j s f iyo s j s r ee b c iyo alberta udubdhexaad waxa uu dhex mushaaxi doonaa doorka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin bulshada iyo weliba kuwii qarniyadii tegay reer magaaleynta soomaalida iyo waqti xaadirkan oo ay soomaalidu dalal iyo qaarado kala duwan ku kala nooshahay magacaygu waa ayaan aniga ayaa barnaamijka idiin soo saari doona haddii eebba idmo islamarkaana idinla socodsiin doona haddaba waxaad dhegaystow isweydiin kartaa qaabka uu barnaamijku u ekaanayo iyo weliba halka uu ka bilaabman doono waxaa intaa kuu dheer inuu udubdhexaad noqonayo taxaananka sheekeeye ah oo ka hadli doona haweenku sidii ay usoo kala horreeyeen iyo waxqabadkoodii maya oo haddana maya ee intaynu xaawo kasoo bilowno kuwa aniga ila aynigaa kuma ekeysin doono udubdhexaade haddii eebba idmo waxa uu ka bilaaban doonaa qeexidda doorka haweenka doorka haweenku ma ahan mid ay si isku mid ah bulshadu iskula fahansan tahay oo dadku iyo soomaalidu iskuwada garaad ma ahan eh qofba meesha ay u joogto aqoon iyo waayo aragnimo uu garaadka la kaashado ayuu ku odarasaa sidaa darteed barnaamijka koowaad ee udubdhexaad waxaynu ku eegi doonaa macnaha doorka haweenka marka xiga barnaamijka qeybihiisa dambe waxaan idinkula wadaagi doonaa laba arrimood oo kale ah qormada labaad ee udubdhexaad maxay ku saabsan tahay waa hordhac kooban oo barnaamijka toddobaadka xiga aynu ku falanqeyn doono haddii aan la yidhaahdo midda oo haddana maya ee intaynu xaawo kasoo bilowno kuwa aniga ila aynigaa kuma ekeysin doono udubdhexaade haddii eebba idmo waxa uu ka bilaaban doonaa qeexidda doorka haweenka doorka haweenku ma ahan mid ay si isku mid ah bulshadu iskula fahansan tahay oo dadku iyo soomaalidu iskuwada garaad maahan eh qofba meesha ay u joogto aqoon iyo waaye aragnimo uu garaadka la kaashado ayuu ku odarasaa sidaa darteed barnaamijka koowaad ee udubdhaxaad waxaynu ku eegi doonaa macnaha doorka haweenka marka xiga barnaamijka qeybihiisa dambe waxaan idinkula wadaagi doonaa laba arrimood oo kale ah qormada labaad ee udubdhaxaad maxay ku saabsan tahay waa hordhac kooban oo barnaamijka toddobaadka xiga aynu ku falanqeyn doono haddii aan la yidhaahdo midda labaadna waxay noqon doontaa halka aad nagala soo xidhiiri kartaan sida aad barnaamijka tala iyo tusaale uga dhiibataan toddobaadkan barnaamijkeena udubdhaxaad hordhaciisu waa naga intaa waa aniga iyo dhammaan bahda madasha furan waxaanun idin